haatan ha kusoo dhawaada barnaamijkii xiisaa lahaa ee ambaliyada iyo heesaha kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha caasha dhambaalka ugu horreeya noo soo qabo dhambaalka ugu horreeya ee toddobaadkan waa hambalyo meher oo farxad leh dadka dareeyana waxay kale yihiin dhammaan qoyska reer maxamed nuur xaasaskooda iyo carruurtooda reer isaaq maxamed nuur dakhare reer maxamuud liibaan xaasaskooda iyo carruurtooda iyo reer cabdulqaadir axmed dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin hawada u marinayaan mukhtaar isaaq maxamed nuur iyo ma'wa cabdulqaadir axmed oo iyagoo kala jooga muqdisho iyo maraykanka ay xafladda meherkooda ka dhacday magaalada muqdisho soddonkii bishii may aanu soo dhaafnay ee sanadka laba kun labaiyo labaatan mukhtaar iyo ma'wo waxaan ugu dacaynaynaa meherkooda in ilaahay uu ka dhigo midkii u horseeda aqalgal loo aayo oo lagu kala helo ubaad baari ah wiil iyo caano gabar iyo caano aamiin waxaa noo baaqayaa hooyo binti soomane cumar iyo xuseen soomane iyo caafi soomane seynab soomane nuur soomane xaliimo naasir soomane aadan naasir soomane zahra naasir iyo siyaad naasir iyo faadimo caafi soomane cilmi carab maxamuud idriis carab maxamuud iyo cabdixakiin carab maxamuud cabdicasiis carab maxamuud iyo maxamed carab maxamuud iyo xaaskiisa nasro maxamed axmed hooyo faadimo saalax iyo amaal maxamed jeelle waxaana ay dhammaantood jecel yihiin in ay hambalyo u diraan cabdirasaaq cali shaalow iyo canab aadan soomane oo arooskooda iyo meherkooduba ay ka qabsoomeen dhadhaab dhagaxley ducaduna waa xaggiina ay leeyihiin waxaan leenahay arooskaas allah ka dhigo kii lagala kulmo bashbashi iyo barwaaqo heesta ugu horraysa waa aan wadaagno caashaqa codadkii muuse ismaaciil qalinleh iyo kinsi xaaji aadan
sida ubaxa caanka ee caynbacaynka u dir carfi lakabo ama mariyo caadkii dirto wacsan kaliileedudu kaysoo curi amamariyo caadkii dirto casan kaliileedudu kaysoo curi ama geedka culiga oo weelka caana awisa markuu mariyey ama geedka culiga oo weelka caana awis markuu mariyey cafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi iskaguna kumaashi cafimaadka noloshiyo awa qurux laguusi iskaguna kumaashi
dambaal kale waxa uu naga soo gaaray nimco xasan daahir ruweydo xasan daahir xaawo xasan daahir cabdiraxmaan xasan daahir cabdulaahi xasan daahir iyo cabdirasaaq xasan daahir iyo abi xasan daahir hooyo faadimo salaad hooyo siciido sheekh aadan abaayo hodan cali bikolo iyo abaayo hodan cali waa hodan cabdi cali iyo katro qalaad iyo cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo yaasiin ibraahim iyo cabdiweli faarax barre iyo salmo maxamed cabdulaahi dhammaan dadkani waxa ay tahniyad dhalasho farxad la u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi raxmaruun xasan daahir iyo bashiir cabdi oo wiilgu dhashay xerada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaasir bashiir cabdi ducada waa v o baa la yidhi yaasir waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada adeer xasan maxamed cabdi xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer salaad cali cilmixaaskiisa iyo carruurtiisa eedo saynab cabdulaahi maxamuud abtiyo maxamed cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulaahi cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdiraxmaan cali cumar xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed shariif maxamed xaaskiisa iyo carruurtiisa idriis maxamed cusmaan xaaskiisa iyo carruurtiisa abuukar maxamed cusmaan xaaskiisa iyo carruurtiisa cabdulqaadir maxamed cusmaan xaaskiisa iyo carruurtiisa dhammaantood waxa ay jecel yihiin iyagoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa in ay hambalyo u diraan idriis ibraahim nuur iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar waxaana ay leeyihiin isku waara ee banahayda kale siiyo owlaad kheyr qabta aamin dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe cali cumar maxamed iyo hooyo madiino mahdi caamir iyo cabdi waa aabe ibraahim nuur cabdi iyo hooyo aamine maxamed cismaan iyo aabe cusmaan cabdulaahi maxamed waa aabe cumar cabdulaahi maxamuud iyo hooyo nimco cali cumar adeer maxamed cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa adeer abuukar cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer cismaan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa iyo adeer xasan cabdulaahi maxamuud xaaskiisa iyo carruurtiisa waxaa dhammaantood iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan idriis ibraahim cumar iyo xaawo cumar cabdulaahi oo ku aqalgalay magaalada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad kheyr qaban kale hela aamiin heesta labaad ee barnaamijka ee dhegaystayaashaan u haynana waa heestaan kudhageedu yahay muraadkiin laheen mowlaana siiyey mahadaan qabna waa codkii faadimo qaasin hilowle
da wuxuu naga soo gaaray hooyo deeqo ummu maxamed axmed warsame abuukar cabdi warsame marwo fartuun cabdikariin faarax carruurteeda siciid abuukar cabdi warsame iyo xaaskiisa sabriina zakariya maxamed waxayna hambali u dirayaan maxamuud yuusuf hiirad naxar iyo sandus abuukar cabdi warsame oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada nairobi ee dalka kenya ducadduna waa xaggiina ay leeyihiin arooskiina aamiin ayaan leenahay bashbash iyo barwaaq inaad kala kulantaan ayaana eeb idinkaga baryaynaa dhambaalkana waxauu naga soo gaaray saxafi maxamed ismaaciil sheekh cabdikariim iyo ayaanle maxamed maxumed iyo sayid cumar cusmaan cabdulle iyo axmed maxamed axmed iyo abwaan ilyaas cumar qabaley iyo shaafiici xuseen aadan iyo cabdinaasir sheekh maxamuud ciire iyo cabdiraxmaan maracune iyo cabdirashiid muuse ardaale iyo cabdi geesi baa la yiri iyo ismaaciil macalin xureeye iyo dad kaloo fara badan dhammaantood iyagoo jooga magaalooyinka dalka gudihiisa baa la yiri waxay tahaniyad aroos oo farxad le hawada u marinayaan doctor jaamac cali same iyo marwadiisa qaaliga ah baa la yiri suleeqo xaaji cali ibraahim oo arooskoodu ka dhacay magaalada kismaayo caasimada jubbaland waxaan leenaha bay yidhaahdeen noqda reerkii lagu nastee lagu nagaadee wada jireen nabadgala waa tahay annaguna waxaan leenahay aamiin heestaa saddexaad waa buurbaa kugu gudbane codadkii cumar dhuule iyo maryan musal
aa كذبا كذبا كذب كذبا يسوع
dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo deeqo umu maxamed axmed warsame iyo adeer abuukar cabdi warsame iyo marwadiisa fartuun cabdikariin faarax iyo caruurtiisa oo kala jooga dunida dacaladeeda baa layiri gaar ahaan siciid abuukar waxay hambalyo dhalasho gaarsiinayaan maxamed axmed warsame iyo marwadiisa qaali cadaawe bahdoon oo wiil ugu dhashay dalka kanada koob iyo soddonkii bishii may ee sanadka laba kun laba iyo labaatan wiilkaasi waxaa loo bixiyey yaxye axmed warsame waxaan leenaha bay yidhaahdeen allah ka dhigo midkii soo barbaara aamiin waxaa noo baaqaya maxamed muuse oo jooga magaalada boosaaso waxaana uu tahniyad gaarsiinayaa yaasir ciise yaasiin iyo farxiye cabdulaahi oo meherkoodu uu ka qabsoomay deegaanka labile oo ka tirsan degmada galaade ee gobolka doolo waxaana uu leeyahay haidin horseedo guri qeyr qaba aamin ayaan leenahay heesta afraad ee barnaamijka islamarkaana aanu ku soo xirayno guud ahaan barnaamijka waa hees halkudhageedu yahay daydayaamo daalo iyo codka xaliimo khaliif magool iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
It's a name of the
isna ima daryeelo anna kama dambeeya ma laygu dawgalay waxay ahayd heestaasi codka alla naxariista xalimo qaliif magool